duulaanka ruushka ee afar labaatankii februari ee dalka ukraine ayaa dhaliyey iskuhorimaadkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka iyo iskuhorimaadkii ugu weynaa ee dhex mara mosko iyo reer galbeedka tan iyo kun iyo sagaal boqol laba iyo lixdankii ee xiisadii gantaalada kuuba xukuumadda kremlinka ayaa sheegtay inay dagaalami doonto ilaa laga gaarayo dhammaan ujeedooyinkeeda halka xukuumadda kiyifna ay sheegtay in aysan nasan doonin ilaa askari kasta oo ruusha laga saaro dhammaan dhulkeeda oo ay ku jirto kremiya oo uu ruushku qabsaday sanadkii laba kun iyo afariyo tobankii waxaan diyaar u nahay in aan la xaajoonno cid walba oo ay khusayso xalka la aqbali karo laakiin taasi iyaga ayay ku xiran tahay ma nihin kuwa diidan gorgortanka ayuu putin u sheegay telefishinka qaranka ee layidhaahdo rusiya one oo uu waraysi siiyey agaasimaha c i eda william barnes ayaa waraysi uu bixiyey bishan waxa uu ku sheegay in inta badan khilaafaadka ay ku dhammaadaan wada xaajood haddana c i edu waxa ay qiimaysay in ruushku aanu weli dhab ka ahayn wadaxaajood dhaba oo lagu soo afjarayo dagaalka ukraine la taliyaha madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa sheegay in putin looga baahan yahay inuu ku soo laabto xaqiiqada oo uu qiro in ruushku yahay mid aan doonayn wax wada xaajooda ruushku waxa uu si keligiisa u weeraray dalka ukraine waxaana uu dilayaa muwaadiniin mikhaliyo bodolayak ayaa hadalkaasi waxa uu ku qoray bartiisa twitter-ka ruushku ma rabo gorgortan laakiin waxa uu isku dayayaa inuu ka fogaado mas-uuliyadda putin ayaa sheegay in ruushka uu u dhaqmayo jihada saxda ah ee ukraine sababtoo ah reer galbeedka oo uu ugu horeeya maraykanka ayaa isku dayaya in ay kala fogeeyaan ruushka washington ayaa beenisay inay qorshaynayso burburka dalka ruushka waxaan aaminsanahay in aan u dhaqmayno jihada saxda ah waxaan difaacaynaa danaheenna qaranka danaha muwaadiniinteenna dadkeenna ma lihin doorasho kale oo aan ahayn inaan ilaalinno muwaadiniinteenna ayuu yidhi putin putin ayaa sheegay in reer galbeedka ay bilaabeen iska hor imaadka ukraine sanadkii laba kun afariyo tobankii iyagoo afgembiyey madaxweynihii taageersanaa dalka ruushka wax yar kadib kacdoonkaasi ayaa ruushku waxa uu kremiya ka qabsaday ukraine ciidamada goonigosadka ee ruushku taageersanaana waxay bilaabeen inay la dagaalamaan ciidamada qalabka sida ukraine ee ku sugan bariga ukraine ukraine iyo reer galbeedka waxay sheegeen in putin aanu wax cudurdaara u hayn waxa uu ka geystay ukraine oo la moodo dagaal qabsi ah oo isballaarin ah kaasoo dhibaato iyo dhimasho ku beeray guud ahaan dalka ukraine